bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bacd horta marka hore waa ka xunnahay oo gaalkacyo qolada qolooyinka maamulo oo dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland labadaba waxyaabaaan ka maqlayno runtii wax oo lagu lagu faraxi kara maahan waxaana noo muuqanaysa inay fafaalo dagaal ay wararka kuleysii teginaya ay sababi karaan arrintaasna waa arrimaan kasoo horjeedno waa arrim aan ka digayno in maaragtay arrintaasi ay sidaas kusii socoto marka walaalaheena galmudug iyo somaliland labadaba waxaan ugu baaqaynaa
puntland waxaan ujeedaa muxuu ahay puntland labadaba waxaan ugu baaqaynaa inay xasiloonida tixgeliyaan iyo deris wanaagga iyo dadkaas walaalaha oo muddada dheer wada noolaa inaan masiirkooda ayaasiinkooda aan maaragtay la xumaynin wax laga wada hadli karo oo bani aadamka khilaafku waa imaan karaa si saxa iyo si qaldan labadaba waa ku imaan kariya marka wax laga wada hadli karo maaragtay in ay gacanta hadal keenaan annagu waa sidaan nahay waa fudayd waa mas-uulka dharo marka walaalaheenna waxaan u sheegaynaa in maaragtay la wada hadlo wixii laisku fahmi waayey laga wada hadlo midda kale dalka dawlad dhaxaa ka jirta dawladdaas lafteeda mas-uuliyadda ama in badan oo kamid ahay leedahay ama waaba wada leedahay marka waxay isku fahmi waayaan ayadaa la kaalmay doonta insha allah oo dowr shariifa ku leh marka arrintaas inaan faraha laga bixinaan ugu baaqaynaa annagoo odayaasha soomaaliyeed ee kolba qayb kamid a afkooda ku hadlaya marka waxaan jecelahay sidaas in wax loo agaasimo wax loo dhigo bani aadamku berisnimada waana isku tixgeliyaa wax badanna marmar way ka halaabaan laakiin mar waliba waxaan soo jeedinaynaa in hidihi iyo dhaqanka soomaaliyeed aan laga tegin oo lagu tacadin oo wadahadal wax lagu xaliyo sidaasaanu soo jeedinaynaa hadday maamul tahay iyo hadday ka ka mataqaanaa muxuu ahay labada dhan tahay intaba marka waana isleenahay haddii warka uun odayaasha iyo waxgaradka soomaaliya in loo dhega nugulaadahay waa waa arrin horena usoo jirtay hadeerna aan isleeyahay haddii aan lagu tacadin wax badana aa ku xalismi kara marka intaasaan rabaa inaan walaalahana usoo jeedino wixii maaragtay muxuu ahaa dhibtaa keenay in dib raadkooda loo raaco oo laga wada hadlana annagu waa waxaan isleenahay waxbaa ku xalismi kara waayahay guddoomiye sidaad sheegtaba waad la socotay hadallada ay isku jeediyeen maamulada puntland iyo galmudug ee markaa gacanka hadalka dhalin karaa idinka ku xiriira ma la samayseen maamulada puntland iyo galmudug arrintan se ma kala hadasheen
maya dhinaca galmudug xiriiraan la samaynay waa wada hadalnay dawladda dhexana waa ka wada hadalnay arrintaas inay farajeli ku samayso oy toos ugu dhex gasho waxyaabahaas oo dhan waxay noqon karaan runtii wax ka hortaga dhibaatada mooda aad dhici karta inay halkaas kasoo muuqato marka hadda anagu dowrkayagii runtii waxaan isleenaha wax badanna waa ka gudanay ka odayaal ahaan wi haatan ugu harana insha allah waan waan duldhigaynaao mar walba hagar xagga inga ka imaaman karto laakiin annagu inaanu wax sheegno waxa wanaagsan sheegno kama bari karno marka waxaan ku baraarujinaynaa oon kula talihaynaa inaan maaragtay la xumaynin dadkaas derisnimadooda iyo wada noolaashadooda iyo maaragtay masiirkooda waxa u wanaagsan oo kolba noqon kara nabad iyo deris wanaag marka intaasaan anagu rabnaa in maaragtay la tixgeliyo bani aadamkuna isagoo maamulana waa isqabtaa isagoo degaana waa isqabtaa isagoo qabiila waa isqabtaa isagoo shaksiyaada waa isqabtaa wax waliba waxay ku fiican yihiin in laga wada hadlo oo xasiloonida mar waliba tixgelinteeda ee yeelata ayadu marka arrintaas waa waa waa waa isleenahay haddii saas la yeelo wax badana maaragtay laga laga baaqsan karaa oo oo dhibaato usoo keeni kara midda kale dadka soomaaliyeed maanta meelin joogaanba xiiso uma qabaan khilaaf xiiso uma qabaan mataqaana waxa la yidhaha gacanka hadalka marka maanta wixii ka dambeeya waxaan jeclaan lahayn arrintaas in aada looga dheeraado laga foojignaado oon si muxuu ahaa laablaka ah ama fudayd ka dhex muuqdo ina wax nooga halaabin marka mar waliba sidaasaan mas-uuliyiinta ugu baaqaynaa iyo labada maamul ama laba dowlad goboleed intaba
guddoomiye aragtidaada maxaad is leedahay colaadan ama xiisadan ka taagan gaalkacyo salka way ku haysaa
wallaahi anigu haddii meesha ma joogo waxa aan maqalnaa oo mar waliba waa uun war meesha ama media laysaga telinayay ama ogaalnimada wax badan naga siman marka anigu mar rabo hadda inaan maaragtay intaan iska gudbo mar waliba saydka fiicanaan rabaa inaan wax ka eego haddi waxa uun dadka wuxuu taraya waa nabad waa deris wanaag waa in la wada hadlo wixii khilaafo dadka soo kala ama si u tafaahuma in lagu xaliyo wada hadal iyo isfahm iyo deris wanaagii iyo wixii dadka ka dhexi jiray oo aan mar walba dhinaca wanaagga anagoo ka fiirinayna taasaan isleenahay maaragtay waa waa xalin kartaaho waa wax wax lagu maarayn karo laakiin ma qabno mar waliba in wax laysu tiliyo hawada oo intiisa badan aan wanaagsanayn in wax ku xalismi karaan annaga taas ma qabno marka wax allaala wixii meeshaas ka yimiday oo ismaandhaaf ah ha lagu xaliyo wada hadal dowladda dhexaana dowr shariifay ku leedahay mas-uuliyiin badan mas-uuliyiin aan iska aragnana waxay diyaar u yihiin inay maaragtay arrintaas sida wanaagsan ay maaragtay u maareeyaan oo dhanka wanaagsan ay mar waliba ka taagnaadaan sayd ka fiican una diyaar garoobaan wax allaala wixii arrintaas ay ku xalismi karto ama nabadda salka loogu dhigi karo iyo iyo sahamka derisnimada ama maamul wanaagsan